guurka soo dhaweeya guurka waa suno guurka waa astur waxbaro waxna dhal binti ibraahim cali waa gabar ku nool magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle waana arday dhigatay jaamacadda zamzam faraceeda jowhar iyadoo ka barata kuliyadda health synis gaar ahaan narsin sidoo kale binti waa hooyo haysata laba caruur oo guursatay xili ay ku guda jirtay waayaheeda waxbarasho taasi oo ka dhigan in uusan guurkeeda ka hor istaagin in ay rumayso riyadeeda waxbarashada binti ayaa sheegtay in ay u suuragelisay waxbarashadeeda go-aan iyada ka yimid oo loogu daray taageero ay ka heshay saygeeda iyo qoyska ah oo door weyn ka ciyaaray in ay raacaan go-aankeeda ah in ay sii wado waxbarashadeeda guurka soo dhaweeya guurka waa suno guurka waa astur alxamdulilah isal waxaa iga caawin jiray waalidkeyga haddana maasha allah waa guursaday saaxiibkii iga caawiyo waa jirtaa gawar walbane waa cadaadiis labada saaro waxaa laga yaaba xitaa waalidkaagan awl kula kulanto oo lagu dhaho maxaas ku dhibaysaa aniga naftirkean waxbarashada markaan bilaabaayey afariy toban sanaa jiray iskuulka markaa la ii geenaayey marka waxaa laygu dhahay ugu yaraan waxyar ee wax ku fahantali hala baro markaaseyti anigana waa hadifkeyga intaas maysan ahayn abalkeyga waxaan kasoo jeedaa tuulo tuuladaasoo la baarey wax meeshaan keenta baahiya ahayd oo ah waxbarasho saa tuuladeeda a kor uu qaada lahaay anigana aan wax u barto horta ma aaminsanay gabar jikaa u dambayso jikadaaseyti waa qayb ka mid ee nolosha ee nolosha dhan maku dhammaystiran inay gabar ee jikale u dambeyso sababtaa u dhahaya nima kastaa gabar haddee waxbarato waa bulish waxbaratay haddaad waxbarato maanta waxaa laga yaabaa fursadaha u badan ee bannaan maanta inay yihiin dumarka boosaskoodii taas oo ah ay ku wada jabeen niidda ka wada dhinteen gabdhihii mar walba waxaa la dhahaa jikaa u dambaysaa jikadaadana waa wax iska noormaal ah adoo jikadaada iyo waxaaga ay qabsanaysid aadadana birin wax aad bari kartaa haddaad fursad dhaqaalo ama aad shaqa aaweysid ugu yaraan ilmahaagaa ku kontarool leh iyo adiga faydhowrkaaga ku dhammaystirni maahno sababto ah waxaa laga yaabaa shalay iyo hadeer inay maanta ay ii fududaa waxbarashada sababtay u fududaana ha kuu sheego waxaanayt qofka waa asiga sidoo oo malaysto mas-uuliyad haddaan waxaa iska saartid ee waxaana kaa go-on yihiin waad soo maraysaa waana ku fududa waana qabsan kartaa laakiinse qofka asiga hadisi maskixiyin oo iskula dagaal oo dha waxaanayt ma qabsan kartid ma qabsan kartid laakiin haddaad tirayd waxaan waa qabo karaa waxaan waa qabo karaa waad qabo kartaa oo adi ay hadafkaa tahay oo yaal a kaa tahay wax caqabad ahna mataagno horta mas-uuliyad way soo kordhaysaa ani maama ahay oo laba caruur haysato haddana guri dhaqaysa haddana inay waxbarasha oo barata diyaarba ah waxaasee tini culays ma iig saarno wax culays een hadda ma dareemi shalay hadda markaa firiya ahaa imaanta inay waxbarashadeeda ay ka fiican tahay aad dareemaa taasna waxay tahay dhiirigelin oo ka haysto saaxiibkeyga iyo aniga mas-uul aa iska saari waxbarashadaanit inay itaa wax ani aa u baahanaasa hor u sheegibo isal markaa iskuulka aa dhiganaa ma dareemi jirin baahidaanit inaa aan qabo laakiin maanta aad iyo aad waxyaabahaasd inay yihiin waxyaaba oo iga maqan haddana waxaan rabaa inaa buuxiyo booskii iga maqnaa binti ayaa ugu dambeyn ugu baaqday habeenka soomaaliyeed in ay wadaan guurka iyo waxbarashada somaliyeed frind waxaa u diraya guurka laga cabsanay iyadoo waxbarashada la dhowraayo marka waxaa laga yaabaa beri inay ku noqoto fursad fiican marka ha laga cabsanina dhilaa guurka soo dhaweeya guurka waa suno guurka waa astur
si kastaba ha ahaatee binti ibraahim cali waa tusaale fiican oo muujinaysa sida habeenka soomaaliyeed ay ugu guulaysan karaan isku wadida guurka iyo waxbarashada